الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ugu dambeeyey qaacidada soddonaad ayaa inoogu dambaysay amhilada uu sheikhu ka bixinayo waxaa ugu dambaysay masale ku saabsan shirkadaha oo sharikati alabdaan sharikatu alabdaan waa sheegnay sharikad kaleoo sharikatulcanaan la yidhaahdo waxa uu tilmaamay inay noqonayso wadaaggaasi dadku xagga manfacada ama ribaxa siday u kala yeelanayaan miqdaarka qolo walba lacagtoodu ay la-eg tahay ayuu noqonayaa ribxigoodu iyo faa'iidaday ka helayaan oo ay u kala qaadanayaan faa'iidada haddii shardi ka duwani aanu jirin mudaarabadana horeynu usoo sheegnay mudaarabada ama sharikatu lmudaaraba ama sharikatu alqiraad tii laga cabiraba xoolahana cid baa leh tacabka iyo ku shaqayntana cid kale ayaa leh faa'iidadana waxay u qaybsanayn nisba mi'awiya oo nisbo boqolleya waa inay ku qaybsadaan sida inay ku heshiyaan nus iyo nus ama hulus iyo hulusaan bar iyo bar inay u kala qaataan ama cidina ay qaadato hulus saddex meeloodoo meel ahaan ay qaadato qolna ay qaadato saddex meeloodoo laba dalool ahaan ay qaadato iyo wixii la mid ah alqaacidatu alxaadiyatu wahalaahuun qaacidada koob iyo soddonaad ee ka mid ah alqawaacid waalusuul jaamica qaacidada koob iyo soddonaad buu halkan sheikhu kaga hadlaya alaxkaamu tatabacadu bixasabi tabaayuni asbaabiha axkaamtu waa qaybsantaayo waxay axkaamtu u qaybsantaa asbaabta keensanaysaa siday u kala duwan tahay kolba qadarkay tahay ayaa qaybsankeeduna noqda fa yucmilu kulla sababin wuxuu camal siinayaa ruuxu sabab kastaba fii muqtadaahu waxay keensanaysa ayuu ku camal siinaya walow baayana alaakhar haba ka duwanaado sababta kale xukunkay keensanayso haba ka duwanaadee sabab walba waxaa lagu camal siinayaa xukunkay keensanaysaa lagu camal siinaya masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay masalada ay ahlucilmigu yidhaahdaan tabacud alaxkaam oo shay baa waxaa dhici karta xukunkiisu inuu qaybsamo axkaamta qaarkoodna inuu xukunkiisu si yahay baa laga yaabaa axkaamta kale marka loo eegana inuu xukunkiisu si kale yahay baa laga yaabaa tabacudulaxkaamkaasina masaa'il badan buu gelayaa ahlucilmiguna waa isla oggol yihin adila inay leedahay ashyaa badan oo tabacudulaxkaamka ka midi sheikhu wuxuu ka tusaaleeyey dhowr tusaale wuxuu ka tusaaleeyey xagga markhaatiyada marka laga eegiyo shahaadada baabushahaadaat marka la joogo tabacudulaxkaam waa ku dhacaa oo waxaa jira ashyaada qaarkood baan dumarku ka markhaati gelin ashyaadaa waxaa ka mid a qisaasta iyo xuduudda wixii xuduud ku saabsan ama qisaas cid cid loo dilaayo ku saabsan oo loo qisaasayo dumar kama markhaati galo wixii amwaal iyo xoolo ku saabsanna dumarku waa ka markhaati geli karaan oo markhaatigeeda waa soo geli karaan fain lam yakunaa rajulayni farajulun waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa waxay ku soo aroortay xoolahay ku soo aroortay marka wixii xoolo ku saabsan nin iyo laba dumari waa ka markhaati geli karaan haddaba markaa wixii dhiigbaha ku saabsanaadee culammadu waxay yidhaahdaan almaqsuudu minhulmaalu waxa looga jeedaa xooluun ay tahay oo meesha waxa laga qodayaa ay tahay in xoola un la helo ee qisaasi ayna ka iman karin waxay noqonaysaa xaalka caynkaasa in dumarku markhaatigeeda soo gelayaan dumarku markhaatigeeda waa soo gelayaan tabacudulaxkaamna waa ku jirtaayo haddayba yidhaahdaan markhaatigii marka ay furaan xukum qisaaseed marnaba laga qaadan maayo laakiin xoolo uunbaa lagu isbaatinayaa diyo misaalun aakhar nin cadli oo lagu kalsoon yahay ayaa isaguna wuxuu ka markhaati kacay hebel inuu waxaday ruuxii muduciga wax sheeganayeena dhaar buu ku kabay xaddu sariqana waxaa lagu oogaayey waa inuu ama iqraar la helaa ama laba nin oo lagu kalsoon yahay waa inay ku markhaati furaan haddaba hadday noqoto lug markhaatiya lug dhaara qaci kama iman karo oo xaddu sariqa laguma fulin karo intaas wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasaba nakaalan min allah yacni laguma camal fali karo laguma fulin karo maadaama nisaabkii shahaadadu aanu dhammayn marka qacigii oo gacangoyntii waa baaqanaysaa waxay u baaqanaysaa inaan nisaabkii markhaatigu dhammaystirnayn gashigii iyo qaantiina waa sugnaanaysaa waxay ku sugnaanaysaa lugta markhaatiga iyo lugta dhaarta oo intaasi xoole waa sugi karaan marka masaladii xukunkeeda iyadoo sariqo tahay way qaybsantay gurmi iyo qaci bay kala noqotay gacangoyn oo xadkii ah iyo gashi oo xoolaha ninkan laga xadaya in loo cesho waxay noqotay midna in la sugo midna inaan la sugin tabacudul axkaam baa ku dhacay waana xukmi waaxid ayaa qaybna la isbaatiyey qaybna aan la isbaatin wuxuu kaloo sheikhu misaaliyey wuxuu idhi ida ddacaa calayhi jinaayata camdin tuujibu alqisaasa aw ilmaala hadduu cid ku sheegto oo mudduci ugu noqdo inuu jinaaye u geystay jinaayadaas oo badrheedh ah oo cid inuu ka dilay ciddaana badrheedh u dilay mudducigii wuxuu ku iddicoonayaa sheeganayaa dil badrheedh ah dilkaa badrheedhkaahi laba mid baa ka waajibaayey qisaas ama diyo bacdu ahlicilmi waxay qabaan labada midkood baa waajiba bacdu ahlicilmina waxay qabaan dilku hadduu badrheedhi yahay marka hore qisaas baa waajibta diyaduna waa beddel culamada qaarna waxay leeyihin maya labadu way siman yihinoo labada mid ahaan baa waajiba sheikhu waxaad mooddaa inuu ku soconaayo ra'yiga ah labada midkood baa waajiba man qutila lahu qatiilun lahu calayhi bayinatun fa huwa bikhayri nadarayni labada midkood buu leeyihi qisaas iyo diyu mid leeyihi daahirka xadiiskaasay culammada qaar qabsanayaanoo waxay leeyihiin marka hore qisaastu iyadu mid waajibta asaalatan diyaduna beddelkeeda tahay maahee axadu shay-ayni baa labada mid waajibaan markaa ninkaa mudduciga ahi ee dilka badrheerka a sheeganaya ee cid ku sheeganaya hadduu u keeno laba markhaati oo cuduul ah oo lagu kalsoon yahay qisaastu waa u sugnaanaysaa oo ciddii waa u dilan karaa sharcan waxaa kaloo u bannaan inuu magta qaataana u bannaan wa in habata biaqalla min dalika habata almaalu likamaali nisaabihi duuna alqisaasi licadami kamaali nisaabihi hadduu sugnaado oo dilkaa camdiga ahi wuxuu ku sugnaaday labadii markhaati ee cadliga ahaa wax ka yar labadii markhaati ee cadliga ahaa wax ka yar buu ku sugnaaday oo nin cadliyo markhaatiyo lagu kalsoon yuu helay dhaarna waa ku kaba xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa xooluhu waa u sugnaanayaan wuxuu xooluhu ugu sugnaanayaan in nisaabkii xooluhu ku sugnaan jireen u dhammaystiran tahay qisaastuna uma sugnaanayso waayo nisaabkii ma dhamma nisaabu shahaada ma dhammee waxbaa u dhiman taasina waa masalo wuxuu kaloo sheikhu tusaaleeyey masale kaleo ku saabsan tabacudul axkaamka oo waxay tahay weladka ama ilmuhu yaa la raacinayaa haddii waalidadii ay iskhilaafsan yihiin xagga diinta ama xagga xornimada iyo addoonnimada ama xagga najaasada iyo tahaarada iyo ashyaada la midka ah wuxuu sheikhu yidhi qaaluu culammadu waxay yidhaahdeen alwaladu yatbacu abaahu fi nnasab culammadu waxay yidhaahdeen ilmuhu aabbihii buu xagga nasabka raacaa oo ma hooyadii baa loogu abtirinayaa mise aabbihii maye aabbihii baa loogu abtirinaya waxaana laga qaadanayaa qowluhu tacaala wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf kii ilmuhu u sugnaadee ilmaha loo dhalay waxaa korkiisa saaran oo ku waajiba inuu masruufo ayaa ku waajiba hooyadii ilmaha u dhalaysay markaa ama zawjadii ilmaha u dhalaysay inuu masruufaa ku waajiba inuu mariimaana waa ku waajiba masruufkiiyo mariinku isaguu saaran yahay waayo ilmuhu isagu u sugnaaday aayaddaa waxay culammadu ka qaataan in xagga nasabka marka laga eegaayo ilmaha in aabbaha loogu abtirinaayo haddaba qaacidadaa istisnaa baa galay oo waxaa laga reebayaa ciddaan qadaran aabbaba aan lahayn ama sharcan aan aabba lahayn hooyadii baa loogu abtirinaya ciddaa ciddaan qadaran marka aan aabba lahayn waxaa loo jeedaa waa cidaan aabbaba dhalin oo hooyunbaaba dhashay waa ciisa bnu maryam hooyo keliyuu leeyahay aabbe ma leh isaga hooyadii baa loogu abtirinaya oo qadaran wax aabbe la yidhaahdaba ma leh waxaa kaloo baabkaas soo gelayoo laga reebayaa ciddii sharcan aan aabba u lahayn walow qadaranba ha u yeeshee oo sharcan baanu aabba u lahayn waxaa loo jeedaa aabba sharciyaan u sugnaanin wuxuu ku dhashay oo kale si xaaraana waa waladu zina qadar ahaan aabbe waa leeyahay laakiin sharcan baanu aabba u lahayn oo sharci ahaan aabbanimadaa lama ictibaarin oo waxba lagama soo qaadin garacii markaa waxaa loogu abtirinayaa hooyadii waayo aabba sharci aanu lahayn waxaa la mida oo iyagana la haleeshiinayaa walow zinaba yaan lagu sheegine ibnulmulaacini kii aabbihii ka dhaartay oo licaankii ka sameeyey oo shantii dhaarood ee sharcigu sheegee suuratu nuur lagu sheegay ayuu maray kaana nasabkiisu wuxuu noqonayaa mid aan sugnayn in aabbaha lagu abtiriyaa zinase lagu sheegi maayo waayo inuu aabbahani dhaartan ku qaldama iyo licaankan iyo inaanu ku qaldamin mid waliba waa suuragal hooyadii ilmahaa dhashay sidaan loogu odhanayn waa zinaysatay ee dhaaraheedu yadana ay licaanka ka daba martay oo shanta shantaoodii ay ka horgeysay ay ka baajisay ayaan ilmahana ibnu zina lagu sheegayn waa walado zina aan la odhanayn ibnulmulaacini hooyadii baa loogu abtirinayaa aabbihii markuu licaankaa sameeyey oo in aabbaha loogu abtiriyaa ma suuragal aha waxaynu hore u baraarujinnay haddii licaanka aanu dariiqadaa marin oo licaankaa samaynin markuu nafyinaayo haddaanu licaankaa samayn ee uu yidhaahdo uun ma dhalin ama hal mar baabu dhaarta laakiin shantii sharcigu sidaa u sheegay ee tartiibta lahaa ee siiqada markaysaga waxaan yacni loogu sheegay suuratu nuur ma marin oo licaankaa ma samayn ilmahaasi ka hadhi maayo weligiiba ha diido dhaxalkana lagama baajin karo wuxuu kaga baaqan karaa licaanka inuu maro mar haddaanu dariiqada licaanka aabbahaasi aanu marin nasabkiisu marnaba ka baaqan maayo mana dhexal seejin karo almuhim ibnulmulaacini waxaa loogu abtirinayaa hooyadii baa loogu abtirinaya waa inuu heblaayo dadka inta kale waxaa loogu abtirinayaa aabbihii mamnuuc ma aha marmarka qaarkood in la yidhahdo waa ina heblaayo wax naqsiina kuma jiro waana jiraan saxaabada qaarkood oo ku caan baxay in hooyadii loo nisbeeyo sida ibni ummi maktuum wuxuu ku caanbaxay hooyadii in loo nisbeeyuu ku caanbaxay markaa naqsi ta noocaasa kuma jiro soomaalidu waaba xanaaqaan haddii la yidhahdo inay heblaayo xanaaqaasna mid meesha ku jira maaha marka marka la tilmaamayo in aabbuhu nasabka u xaqnimo badan yahay inaan marnaba lagu sheegi karin hooyada ma aha walow marmarka qaarkood haddii la doono haba lagu sheege laakiin nasabku asaalatan wuxuu u sugnaaday calaa sabiili xaqiiqa aabbaha oo loogu abtirinaya waxaa jira war caanbaxay dadka agtooda oo odhanaya aakhiro dadka waxaa loogu abtirinaya hooyooyinka oo waxaa loogu yeedhayaa ina heblaayow culammada qaarkoodoo sheegayna warkaa waa jiraan laakiin wax saxiixoo ku soo arooray oo sugaya in hooyada loogu abtirinayo aakhira ma jiro bacdibaaba waxay dooneen inay ku fasiraan aayaddu ilaahay yidhi yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim waxay dooneen inay ku fasiraan biimaamihim waxaa loo jeedaa biummahaatihim hooyooyinkood baa loogu yeedhayaa saasay aayaddaa qaar dooneen inay ku fasiraan laakiin culammadu waa radiyeen jamaahiirta culammadu oo waxay yidhaahdeen warka noocaasi sax ma ah ummina imaam laguma jamciyo ee ummahaat baa lagu jamciyaa saas aawadeed baa bacdi mufasiriinta ka mida ay yidhahdeen waa min bidaci tafaasiir tafaasiirta bidcada ah bay ka mid tahay biimaamihim in lagu fasiro biummahaatihim waxay qaarkood yidhaahdeen waxaa loogu abtirinayaa aakhiro dadka hooyooyinka kow awlaadda markaa ubadka zinada ahaa in la asturo laba hooyooyinka in loo xilqariyo saddex ciisa bnu maryam in dadka la waafajiyo sida ciisa bnu maryam hooyadii loogu abtirinayo dadka kalena inay markaa intisaabka ka waafaqaan ciise laakiin kullu daalika wax saxa ma aha oo wax baatilah bale axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay dadka aakhiro in loogu yeedhaayo magiciisa iyo magaca aabihii sida xadiidka saxiixuba sheegayo yunsabu likulli gaadirin liwaa'un yowma alqiyaama aw kamaa qaal mid kastoo ballanka burin jiray maalinta qiyaame calan baa loo yeelaa ay dadku ku garanayaan oo ku aqoonsanayaan inuu yahay gaadirkii ballanka burin jiray markaasaa yuqaalu haadihi kadratu fulaan bni fulaan xadiidku saxiixaynka bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay waxaa la odhanayaa taasi waa ballan burintii hebel oo ina hebel ahi uu ballanka burin jiray ina hebel ahi xadiisku ma odhan xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa in dadka loogu abtirinaayo aabbayaashooda aakhira in loogu abtirinayaa laga qaadanaya hooyada ilmuhu wuxuu ka raacaa xagga xornimada iyo xagga addoonnimada oo haddii aabbaha iyo hooyadu midna uu addoon yahay midna uu xor yahay hooyadu hadday xor tahayna xor buu noqonayaa hadday addoommo tahayna addoon buu noqonayaa sidaasna jamaahiiru ahlicilmi baa qaba imaam axmed ibnu xambal isagu wuxuu yidhi haddii aabbuhu xor yahay laakiin hooyadu addoommo tahay nisfigiibaa ilmaha noqonaya xor nisfigiina wuxuu noqonayaa kala badhow badhna wuxuu noqonayaa addoon laakiin jamaahiirta culammadu oo saddexda madhabood ee kale ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen maye xornimadiiyo addoonnimadaba wuxuu ka raacayaa un hooyada hadday xor tahay hooyaduna walow aabbuhuba addoon ha noqdee wuxuu noqonayaa ilmuhu xor hadday hooyadu addoommo tahay aabbuhu xor haba ahaadee ilmuhu wuxuu noqonayaa addoon buu noqonayaa xikmadaa daraaddeed bayna yidhaahdeen culammadu baa loo xaaraantinimeeyey ninkii xorta ahaa inuu guursado addoommad inuu guursado looga xaaraantinimeeyey shuruud iyadoo la helo mooyaane oo waxaa loo shardiyey xoolo gabadh xora uu ku guursado inaanu heli karaynin waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat shardi waxa ah xoolo gabadh xora uu ku guursado inaanu heli karin waxa kaloo shardiya khashyatu alcanat daalika liman khashya alcanata minkum waa inuu zine ka baqaa oo is yidhahda haddaanad guursanin armaad sine ku dhacdaa oo uu naftiisii zine uga baqaa hadduu zinana ka baqo xoolo gabadh xora uu ku guursadana aanu helaynin gabadh addoona oo mu'minada inuu guursado ayaa u bannaan sida aayadduba sheegayso marka addoontaa waxaa loogu diidayaa guursiga uu guursanaayo markaa laga fursan waayey mooyaane waxaa loogu diiday lianlaa yariqa abnaa'uh wa banaatuh si aynay addoommo uga noqonin ubadkiisu masalada addoonnimada hadda aynu sheegaynaa masalo waaqica ma aha waayo dadka dhammaantood waa xor caalamkana wax addoommoo ku sugani ma jiraan allaahuma ilaa waddanka morotaaniya ayaa lagu sheegaa in wax yari kusii baaqi yihiin oo addoommo ay laakiin caalamka inta kale carab iyo cajam laguma ogaa wax addoommoo ku sugan ama bidayaaloo jooga laguma ogaa dadku dhammaantood waa wada axraar waa wada xor almuhim masaladaa ku saabsan xornimada iyo addoonnimada ilmuhu wuxuu ka raacayaa hooyada ayuu ka raacayaa oo hadday hooyadii xor tahayna xor buu noqonayaa haddii hooyadii ay addoommo tahayna addoon buu noqonaya wayatbacu fi ddiini khayra alabaweyn wuxuu ilmuhu ka raacayaa xagga diintana labadiisa waalidka markaa khayrka badan xagga diinta ee wanaagsan oo haddii labadii waalid aabbihii baa muslima hooyadii baa kiristaanada ilaa gabadha ahlu kitaabka ah ee kitaabiyadda ah ee ama yahuudiyadda ama nasraaniyadda ah waxaa u bannaan ninkii muslimkaa inuu guursadaa u bannaan hadday tahay gabadh dhowrsoon oo zine ka dhowrsoon marka labadiisii waalid ilmaha hooyadiina waxa weeye waa gaalado waa kaafirah aabbihina waa muslim waxaa lagu xukumayaa ilmahaasi markuu dhashaba iyo markuu uurka ku jiraba inuu muslim yuhu ku xukuman yahay waa islaam xukmi saas aawadeed hadduu saqiiro waa la maydhayaa waa la kanfayaa waa lagu tukanayaa xabaalaha muslimiintana waa lagu aasaya waayo waa muslimun xukman islaamnimuu ku xukuman yahay oo aabbihii baa la raaciyey sidaa lidkeed haddii labadii ruux ay ahaayeen laba ruuxoo gaala ah ee isqabay dabeedna ilmihii baa u calool galay hooyadii baa islaamtay aabbihiina gaalnimadiibuu ku baaqi yahay diin ahaana aabbaha iyo hooyada markaa keebaa sharaf badan hooyada idan ilmihii waxaa la raacinayaa xagga diinta laga raacinayaa hooyada la raacinaya oo labada waalid kolba ka sharafta badan ayaa xagga diintana laga raacinaya xagga najaasada iyo daahirnimada iyo xalaalnimada iyo xaaraannimada labada waalid ka xumaanshaha badan ayaa la ilxaaqinaya la haleeshinaya oo masaladan ku saabsan ilmaha labadiisa waalidkeebaa la haleeshinayaa bini aadamka oo keliya kuma gaar aha xataa waxaa soo gelayaa yacni markaa bahalihii iyo ugaadhii iyo markaa xoolaha iyo wax kale hadday iska dhalaan masalan baqasha baqashu ma taranto waxaana iska dhalay laba nooc oo kala duwan baa iska dhalay oo dameero iyo farda iska dhalay dameer iyo farda markay iska dhaleen labadaa jinsi ee kala duwani jinsi labadii nooc midnaba aan ahayn oo baqal la yidhaahdo ayaa markaa ka dhashay baqashaasi markaa iyadu ma sii taranto waxay culammadu yidhaahdaan laba jinsi oo kala duwani oo aan isku nooc ahayn waxay iska dhalaan sideedaba taran ma yeeshaan meeshay doonaan baa joogaan saas aawadeed baqluhu waxba iskama dhalaan baqashii ma waxay noqonaysaa xalaal mise waxay noqonaysaa xaaraan labadii iska dhalay farasku sida saxiixa waa xalaal oo waa la qalan karaa waata axaadiista ku soo aroortay naxarnaa farasan fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alay slam fi lmadiinati faakalna wakhtigii nebigay yidhaahdeen faras baanu madiine ku qalannay dabeedna waa cunnay nebigu uma diidin sala allahu alayh wasalam marka farduhu waa xalaal laakiin dameeruhu waa xaaraan ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumri alahliyati waa ka xadiiskii ku soo arooray xadiiskuna waa saxiix iyadoo ay jihaad ku jiraan nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ayaa markaa gaajaa haleeshay dabeedna dameerihii bay qasheen dameerihii oo dabka saaran dheryihii ay saaran yihiin oo hilibkii karaayo ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uhi u yeedho u dhawaaqa dadka oo waxaa ugu dhawaaqdaan ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumri alahliyati ilaahay iyo rasuulkiisu waxay idinka reebayaan hilbaha dameeraha dadla joogga ah hilbahooda inaa cuntaan bay idinka reebayaan alahliya maxaa lagaga ixtiraasayaa dameer dibadeedka ama farowga oo dameer dibadeedku isagu waa bannaan yaho waa ugaadh laakiin dameeraha dadka oggol ee dadka la joogaa iyagu waa xaaraanoo ma bannaana saas aawadeed laba shay ama laba jinsi oo midna xalaal yahay midna xaaraan yahay waxay iska dhalaan maxay noqonayaan labada ka xun haleeshii oo xagga cunitaanka iyo xalaalnimada marka laga eegaayo dee waxa xun dameeraha ayaa xunoo iyagu xalaal ma aha saas aawadeed xaaraannimadii dameeraha laga haleeshiinaya xagga najaasada iyo tahaaradana labada ka liitaa la haleeshiinaya laba jinsi ama laba nooc oo midna nijaas yahay midna aanu ahayn ayaa wax iska dhalay hadday dhacdo ey iyo xoolo inay wax iska dhalaan oo ey baa ri fuulay hadday dhacdo inuu wax ka dhalo waxa uu ka dhalay wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa nijaasna waa noqonayaa oo labada asal ee uu ka soo jeedo ka liitaa la haleeshiinaya oo xagga xaaraannimada iyo xagga najaasada laga haleeshiinaya ka wanaagsan lama haleeshiinayo lagama haleeshinayo xagga tahaarada iyo xagga xalaalnimada waayo waatay culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan ida ijtamaca alxaadiru waalmubiixu qudima alxaadiru faracan labada asalee kala duwan ka farcamay yacnii midna waxa ku sugan labaduu ka farcamay ila labadiiba farac buu ka yahaye sabab xaaraannimo keensanaysa iyo sabab xalaalnimo keensanaysa labaduba meesha ku sugan yihi xaaraannimadaa la qaalib yeelaya marka idan wuxuu noqonayaa muxaram ayuu noqonaya sheikhuu wuxuu yidhi faalbaqlu yatbacu alximaara fi alnajaasati wa taxriimi alakli walaa yatbacu alfarasa baqashu dameerkay ka raacaysaa xagga najaasada iyo xagga markaa cunitaankeedu inuu xaaraan yahay najaasada waxaa loo jeedaa haddii markaa ay dhimato waxay noqonaysaa nijaas oo dhimashadii waa ku nijaasobaysa gowracna xalaalayn maayo marka bakti nijaasunbuu noqonayo marka baqashiina taasaa laga haleeshinaya laakiin looma jeedo dameeruhu iyagoo nool bay cayntoodu nijaas tahay laga tilmaami maayo oo taa loogama jeedo wuxuu kaloo sheekhu yidhi والسمع والعصبار يتولدان من الذئب والضباع يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل كتابك نسخي سآدي آد بإسو خلاف سنتها نسخ قارو حي قريا زياد ومجموعة كتبتا شيخة لقو أروريي زيادة وقريا نسخة ابن عثيمين لقو دول أخريين زيادة وقريس هيا شا نسخة مركا مجموعة كسوغان شيخة كتبتي سلقو أروريي khata' madbaciyaa ku dhacay saxiixeedu waxay tahay in la yidhahdo waasimcu waalcisbaaru yatawalladaani min addi'bi waaddibac yeyda iyo waraabayaashu waxay iska dhalaan ayaa simciyo cisbaar la kala yidhaahdaa oo waxa yeydu dhasho ee waraaba ka dhalo simci baa la yidhaahdaa waxa waraaba dhale ee yey ka dhalana cisbaar baa la yidhahdaa waxay raacayaan yeyga ayay raacayaan oo xagga najaasada iyo xagga xaaraannimadaba ka raacayaan wuxuu marayaa sheekhu sida culammada badankoodu ay qabaan oo in waraabayaasha hilibkoodu xalaal yahay oo u bannaan yahay saasuu maraya axaadiista qaarna waa ku soo aroortay addabucu sayd yacni waraabuhu waa ugaadh xadiis saxiixay ku timi imaamu shaaficina wuxuu yidhi waxaan garanayaa buu idhi iyadoo markaa safe iyo marwe dhexdooda hilibka waraabaha lagu iibiyaan garanayaa buu idhi haddaba waa safe iyo marwe dhexdooda waa makaana sacyi waxay wadaadada soomaaliyeed in badan oo ka midi yidhaahdaan kan waddankeenna jooga ma aha waa mid waraaba nacas oo aan isagu waxba cunin waxaynay qaarkood ku tacliiliyaan oo yidhaahdaan waa diinaab oo markaa mici buu leeyahayoo axaadiistana waa ku waata ku soo aroortay nahaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam can kulli dii naabin min assibaaci wa kulli dii mikhlabin min altayr wax kastoo ugaadha ka midoo micile u saaxiiba nebigu waa reebay riwaayada kale muslim saxiixa ku soo wariyeen waxay sheegaysaa kullu dii naabin min assibaaci fa akluhu xaraam mid kastoo mice u saaxiiba oo dugaagga ka mida cunistiisu waa xaaraan almuhim culammada qaarkood way ka doodeen inuu markaa diinaabka soo gelaayo waxaabay se yidhaahdeen haddiiba laga soo qaado inuu soo gelaayo cumuumkaa takhsiis baa galay oo xadiidkani waa khaas axaadiista sheegaysa kullu diinaabin min assibaaci fa akluhu xaraamna waa caam caam iyo khaas markay iska hor yimaadaanna waa la ysku khasisaa sida qaacidada sharciyadii sheegayso almuhim waraabayaashu waa bannaan yihiin sida saxiixa ah marka waraabe iyo yey waxay iska dhalaan xagga xaaraannimada iyo xagga najaasada yeydaa la haleeshiinaya yeyda ayaa la haleeshiinaya qaacidada ah oo sheekhu ku dheeraaday suyuuti nadmi uu ku kulmiyaa jira weliba ziyaado kalena ku sii daray oo wuxuu idhi suyuuti raximahullah yatbacu libnu fi intisaabin abaahu waliummin fi alriqi waalxurriya والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخص الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية صدح ذا بيض وحكوت الماما يا قاعدة دا وشيخ مركا إنو الشيغا يكو سابسا وكبلا بي الولد يتبع أباه أي مركا كو الشيغا ولبا الزوائد كلنا وكو سيدرين مسألة تبعض الأحكام كوحكم ذا مسألة دي أي فقهاء قاركود ويرون luqsiga ka dhigi jireen waxaa noo sugnaaday imaam ciidanna tujiyey haddana udxa in lagu udxaystaa ay bannaan tahay oo waxay yidhaahdeen masalay fardinayaan aan waaqicba ahayn dhicina karin oo waxaa jira masaa'isha fiqiga ah masaa'isha qaarkood baa markaa waxaad mooddaa inay tahay min baabi riyaadiyaat yacni maskaxda in lagu carbiyo oo sida masaa'isha loo tafriiciyo ama loo fardiyo ama loo qadaro ama haddii sidaa la qadaro xukunkeedu wuxuu noqon lahaa ayaad mooddaa markaa in waxyaalaha qaarkood la samaynayo marka faa'idada ku jirta waxa weeyaan waa ruuxu malaka fiqiya inuu yeesho maskaxdii la tababarayo loo tababarayo haddayba saasi dhici lahayd xukunkeedu muxuu noqon lahaa yacni funuunta kala duwan waxaa markaa jira fanniyo badan baa waxay leeyihiin qayb markaa culammada ay ku cabiraan bacdu ahlicilmi riyaadiyaat inay tahay oo tadriibu dihni looga jeedo waxay yidhahdeen waxaad ka soo qaadaa xoolaha ancaamta wax ka mida sida dibi yacni wax kaloo ancaamta aan ahayn laakiin waxa weeye iyaguna ugaadha ka mida baa wax iska dhalay waxay iska dhaleen baa wuxuu yeeshay xagga madaxa suuraddad buu leeyihi waa arrinna markaa fardiyay qadarayaan waa innaga nidhi tadriib bay uga jeedaan intaa kurka bini aadam buu uga egyahay laba shay oo labaduba xalaal yihiin baana iska dhalay inta kalena wanbaabu uga egyahy dabeedna waxbuu bartay bay yidhahdeen markuu wax bartay ayaa dabadeedna cid markaa qur-aankii ka taqaanaaba la waayey oo ka cilmi roon salaaddii ciidduna waa soo xaadirta mayna tujin karaa markaase haa waayo waa dee qaari likitaab illahi yo ummu lqawma aqra'uhum likitaab illah soo ma ahayn isagaa aqra ah bay yidhahdeen waa ina tujin karaa ciiddii buu ina tujiyey bay yidhaahdeen markuu ciiddii ina tujiyey ayaa hadhow nin muslimiintii tukanaysay ka midabaa wuxuu waayey wuxuu ku udxaysto isagii ma ku udxaysan karaa markaasay waxay yidhahdeen nacam li'annahu kabshun waa wan oo waa la iskaga udxaysanaya waxaasaa looga dhigayaa dadka masalooyin inay tahay yaa baajuurigu waa ka ku qorayaa marka uu waxaway abushijaaca sharxayo ayuu ku qoraya bacdi kalena waa qoreen baajuuri wuxuu ahaan jiray shaykhulazhar baajuuri jaamiculazharkuu shiikh ka ahaan jiray oo mashyiikhada mar buu haystay masjid jaamicii azhar la odhan jiray ayuu mashyiikhadiisa haystay oo isagu shiikh ka ahaa dad caalamka saasuu ku qabsaday oo kutubtiisa iyo wixiisu ku intishaareenoo ku faafeen culamo kale oo qortaana waa jirtaa masalada noocaas waxyaalaha noocaasina waa waxaan markaa dhicin aan dhacayna mustaxiilna aynay dhacdo dadkii markaa in waxaa lagu mashquuliyona walow haba yidhahdaan tadriib baanu uga jeednaa maskaxda aanu tababarayno oo masaa'isha marka la fardiyo oo la qadaro sida xukunkeedu noqonayo inay gartaan aanu ku eegayno sidaa haba yidhaahdaanbe dee munaasib maaha dadka waxaa wakhtigooda in lagu lumiyo waa idaacatu wakhti waayo masaa'isha waaqica ah ama suuragalka ah in lagu mashquuliya tadriibku ugu xasilaya malakada fiqigana ay ku yeelanayaan saxaabadu ummadda kale iyagaa ka fiqhi badnaa kana cilmi badna haddana maca daalik masaa'isha noocaasoo kale iskumay mashquulin jirin lagamana soo naqlin bale iska daa masalo mustaxiil aan dhici karine masaa'isha suuragalka dhici kartaee mumkinka ah waxay odhan jireen hal waqacat ma dhacday marka lagu yidhaahdo ma dhicin waxay odhan jireen haddaba iska daaya intay dhacayso aadna waxay u inkiri jireen in la yidhahdo ara'aytana waqaca kada aad iyo aad bay u diidi jireen waxaynay odhan jireen fatwada marka masale laga fatwoonayo laga ijtihaadayo yacni daruuraa keensata in la ijtihaado marka hadday waaqic tahay waa isku kellifaynaa inaannu ka ijtihaadno o ka hadallo haddii kale fusxaannu kaga sugannahayoo yacni arrin markaa aanan ku khasbanayn oo aanan saarayn iskuma kellifayno naftayada ku kellifi mayno wax kaloo ka muhiimsan baynu kaga mashquulsanaayeen waalmashquulu laa yushqal wax uga anfac badan fi dunya waalaakhira bay fardiyaadka waxyaalaha la qadarayo kaga mashquulsanaayeen masaa'isha soo gelaysa tabacudulaxkaamka waxaa ka mid a masalada ay culammadu yidhahdaan tafriiqu safqa bayci baa wuxuu koobsaday qayb xalaala iyo qayb xaaraana labadii shay ee midna xalaasha ahaa midna xaaraanta ahaa ayaa ruux laga wada iibiyey qiimo mucayanaa laga siiyey masalan waxaa la yidhi khamriga iyo sharaabkaa xalaasha ah labadaba iga wada iibso qiimaha intaasana iga siiso oo markaa aan kaa siiyo masalan soddon dollar caqadkii wuxuu ku dhacay shay muxarama iyo shay mubaaxu labadaba ku wada dhacay tafriiq baa lagu kala samaynayaa waxaa la odhanayaa labadan shay ee la wada iibiyey marka laga eego daat ahaan in laba shay ay yihiin shaygan khamriga ah haddii laga soo qaadi lahaa inaanu khamri ahayne wax bannaan noqon lahaa qiimihiisu wuxuu ku beegnaan lahaa nis wa ilaa khamrigu qiimo ma leh sharcan khamrigu wax qiimo a ma leh saas aawadeed beddelkiisa waxaa la qadarayaa wax kaloo khamri aan ahayn oo xalaali inay meeshiisa ku jiri lahayd iyo booskiisa marka la yidhaha labada shayba waa la wada iibiyey shay ka shay baynay ahaayeen nus iyo nus bay iibka ugu dhacayeen oo safqada marka ay ka joogeen kala badhoo barhkii markaa khamriga tuur barhkii kala daah waxaad odhanaysaa safqadii keligaha ama iibkii keliga ha la kala saaro qaybtanna xaaraan weeyo ma asixin qaybtanna waa asaxday tafriiqu safqa jamiicu lmadaahib culamadu waa sheegaan shaygu hadduu xalaal iyo xaaraan ka kooban yahay qaybta xaaraantaa la tuurayaa qaybta xalaashaana la baaqi yeelayaa haddii marka isaga waxaan lagu iibsaday ay u kala qaybsami karto tabacudulaxkaamka waxaa kaloo ka mida masalada ku saabsan markhaatiyada usuusha iyo furuucdu ay markhaati kacayaan oo faracu asalkiisii uu ku markhaati furayo ama u markhaati furayo ama asalku faraciisii uu ku markhaati furayo ama u markhaati furayo asal iyo farac yacni waalido iyo furuucdoodii iyo tafiirtoodii waxay isu furaan la aqbali maayo laakiin waxay isku furaan waa la aqbalaya baabkii shahaadadu waa baab keliya haddana markuu u markhaati furayey iyo markuu ku markhaati furayey labadii waa la kala saaray ilmuhu markuu waalidkii ku markhaati furayo ama waalidku ilmihiisa ku markhaati furaayo xaalka caynkaasa waa la aqbalayaa ilaahayna wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilaahi walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiin markaa shahaadada uu waalidadii ku markhaati furayo waa la qaadanaya laakiin tuu u markhaati furayo ta noocaasa la qaadan maayo waxaan loo qaadanayn tuhmaa jiri kartaa inuu doonaayo waalidkii inuu anfaco inuu isleeyahay waalidkaa u hiili oo kaga rid oo xaqan u sug ayaa markaa dhici karto markaa meesha iman karta marka liajli tuhmaan loo aqbalaynin waana tii xadiidkii ku soo aroortay imaam axmed iyo abu daawuud soo wariyeen laa tajuusu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inah walaa dii khimrin calaa akhiihi walaa tajuusu shahaadatu alqaanici liahli ilbeyt cidda xataa qolo u shaqaynaysa markhaatigay u furayso ma bannaano ayuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam oo markhaatigii hadduu nafci jiid noqdo dee ma ansaxayo oo la aqbali maayo shahaadada waalidkii uu u markhaati furaana dee nafci jiid buu noqon karaa waxaani markay waalidkii u sugnaadaan ama waalidkii uu waxaan ka daafaco markhaatina uu kaga daafacayo waxay noqon kartaa inuu dhib naftiisa ka daafacayo ama inuu nafci u soo jiidaayo marka liajli tuhmaan loo aqbalaynin tabacud baa galay shahaadadii furuucda iyo usuushu isugu markhaati furaysa oo markay wax u furayaanna la aqbali maayo markay wax ku furayaanna waa la aqbalaya waxaa sidaa lidkeeda ah cadowgu markuu cidduu la colka yahay wax ku furayo la aqbali maayo waxaan loo aqbalayn liajli tuhma walow cadliba ha ahaado waaba nin shiikhoo taqwo iyo allah ka baq lagu yaqaan ha yeeshee ha ahaado nin cadli oo caddaaladdiisa la ogsoon yahaye waalidkii markuu u markhaati furayo ama ilmihiisa u markhaati furayo ama cadowgiisa ku markhaati furayo la qaadan maayo waxaan loo qaadan liajli tuhma walaa dii khimrin calaa akhiihi waa ka xadiisku sheegayey ka uurxumada walaalkii u haya la colka ah isagana markhaatigiisu ma bannaana ha yeeshe markuu cadowga u markhaati furo ma la aqbalayaa haa tuhmadii waa baxda oo cadowgiisa inuu wuxuu markaa u sugnaaday cadowgiisa ugu markhaati furaa markhaatigaasina cadowgiisa anfacayaa tan noocaasi tuhmo waa ka dheerta saas aawoodee xaaladdaa waa la aqbalayaa mas'aladu way qaybsamaysaa oo lama odhanayo war ninkan markuu aniga wax ii furayeyna maxaa u diideen markuu ninka iga soo hor jeeda wax u furayeyna maxaa u aqbasheen waxaa la odhanaya waa la kala saarayaayo adiga markuu wax kuu furayana mar hadday tuhma meesha jirto qaraabadaadii uu yahayo usuushaadii ama furuucdaadii yahay dee lama aqbalayo markuu laakiin cadowgaaga wax u furo ee adiga kugu markhaati furayo waa la aqbalayaa waayo tuhma kuma jirto marka mas'aladaasi waxay leedahay shawaahid badan bay leedahay oo soo aroortay shaacirkii wuxuu yidhi wa maliixatin shahidat lahaa daraatuha waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa'u yacni gabadh qurux badani badana oo dumarka dangalooyinkeedu uga markhaati fureen inay qurux badan tahay yacni cadaawad baa dhex taalla marka dee inay marka had iyo jeer xaqirtay u badantao haalib ah waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa'u fadlina waxa ah waxa cadowyadu ka markhaati furaan ee ka markhaati kacaan oo markay dangaladu tahay dangaladeedu way qurux badan tahay dee inaynay qurux badnayn ma suuragal aha alqaacidatu ahaaniyatu waahalaasuun qaacidada labiyo soddonaad buu halkana sheikhu kaga hadlaya man addaa can hayrihi waajiban biniyati alrujuuci calayhi rajaca wa ilaa fala kii ka guda cidaan naftiisa ahayn buu wuxuu ka guday waajib biniyati alrujuuci calayhi waxaanu uga guday inuu waxaa ugu noqdo oo isaga ka qaato ayuu ugu guday wuxuu uga gudo waxa uga bixiyey inuu waxa ugu noqdo isaga beddelkeeda uu ka qaato rajaca waa ku noqonayaado waxa waa ka qaadanaya waa ku leeyihi wa ilaa falaa haddii niyaturujuuc inuu isaga ugu noqdo waxa ka qaato haddaanu niyadaa waxaa ku gudinoo ku bixin oo aanu niyadaa u jeedin falaa ciddii uguma noqonayo ma odhanayo warniyow reerkaaga ayaa isagoo tabaalaysan oo dhibaataysan aan wax kuu siiyo raashinkii kuu sii siiyey iska bixi raashinkii oo isii raashinkii aanu u dhigay iska bixi odhan maayo mar haddaanu niyada markii hore uga jeedin aad waxaa isaga ka qaadatid oo niyadaa ku bixin mas'aladan waxay ku saabsan tahay cid baa waxbaa ku waajiba wixii ku waajibka ahaana cid kalea ka bixinaysa ciddaa kalena ciduu u wakiishay ma aha oo ma odhan waxa iga bixi dayn baa lagu leeyahay dayn ayaa lagu leeyahay dabeedna dayntiibuu ka sii bixiyey isaguna ma wakiilanoo ma odhan iga bixi waxaa loo kala qaadaya haddaba saddex suuro saddexdaas suuro waxay tahay waxaan aan loo wakiilan inuu bixiyo ee uu hebel ka sii bixiyey inuu niyada markii hore islahaa waxa aad isaga ka qaadati ee ka sii bixi isagaad ka qaadan doontahay waa koow inuu tabarruc u sameeyey oo samafalun uga jeeday isagu markaa sadaqad iyo samafal inuu uga jeeday bixinta uu ka bixinayo ee aanu uga jeedin waxa aad ka qaadatid hebel waa suuro labaad suurada saddexaad inuu waxaan bixiyey laakiin niyo tabarruc iyo niyo ugu noqosho midnaba uma bixin oo labadaa niyo midna ma jirin waxaan sii bixi buuli ama waxaad ka heshid ama yaad ka helin laakiin ilaaba ilaa isagaad ka heli doontaa ka qaadan doontaa niyadiisu ma ahayn ixsaanun iska sameeyo adigu sadaqadun ha ku ahaatana muraadkiisu ma ahayn saddexdaas suuro way kala qaadeen ahlucilmiga qaarkood oo waxay yidhaahdeen hadduu waxaan markuu bixinaayey niyo tabarruc uga jeeday iska samafal ajar baad ka heli doontaa ee markaysagaa hebel ka bixi ilaahay baa kaa sawaabine oo tabarruc iyo ajar doon unbay ka ahayde waxaan hebel aad ka qaadatid muraadkiisu ma ahayn taas hebel hadhow waxba kama qaadan karo waayo mutabarric buu ahaa tabarruciisiina inuu ku noqdaa uma bannaana sharcanna kuma yeelanayo hebelkaas mar hadduu niyadu ku sameeyey niyaturujuuci calayha inay ajarkaagii ha iska burin baa la odhanaya soomaalidu wakhtiyada qaarkood intay tabarruca caynkaasa iska samayso ayaa hadhow markay ruuxa isqabtaanbu wuxuu doonayaa wixii inuu ku qaannabo berigaa waxaasaan kuu sameeyey saasaan kuu galay waxaasaan kuu sameeyey yacni igalama kacdi waa kugu leeyahy tan noocaasa waxba ku yeelan maayo mar hadday tabarruc ahayd intay doontaba waxaasi halla ekaadaan in loo qaandhabo gar uu yeelan maayo suurada labaad waxa weeyaan waa inuu waxaan markuu bixinaayey niyo aad waxaan isaga ka qaadatid iyo ajarun aad ka heshid ee waxba yaanad ka qaadin labada midnaba muraad uma ahayn midna uma cayinay xaalka caynkaasna uguma noqon karo ma odhan karo yacni wixii aan kaa bixiyo isii ma odhan karo waayo niyadii inuu ugu noqdaa meesha ma taallo niyadaasi inay dib ka timaadaana markaa waxaa weeye ma ansaxayso waxba tari maysee marka uu bixinayo lafteeda waa in niyadaasi jirtaa saas aawadeed hadduu markaa yidhaahdo saasaan niyeysnaa uu ka kalena yidhahdo ma niyeysnayne mutabarric buu ahaa waa lagu dhaarinayaa inuu markuu bixinaayey niyadiisu ay ahayd ka sii bixi hebel aad ka qaadatide ku dhaaraa lagu odhanaya markuu ku dhaartaa wuxuu ugu sugnaanaya suurada saddexaad waxay ku saabsan tahay niyada aad hebel ugu noqotid oo waxaa ka qaadatid inuu markaa niyeysnaa waana suurada uu sheikhu sheegaayo biniyati rujuuci calayhina uu shartiyey suurada caynkaasa culammadu waa isku khilaafsan yihiin hadduu hebel wax ka sii bixiyo ama wax ku waajiba uu ka sii bixiyo ama reerkiisii oo tabaalaysan uu raashin sii siiyo aanu isagu u wakiilan uuna isleeyahay markuu siinaayo aad hebel ka qaadatid sharcan miyuu hebel ugu mutaysanayaa mise ugu mutaysan maayo madaahibtaa ku kala duwan shaaficiyadu waxay leeyihiin mar haddaanu wakiilan marnaba ama niyatu rujuucha markaa ha ha ku sugnaato ama yaynay ku sugnaane ku yeelan maayo ninkaas reerkaagii baan raashin siiyo iyagoo dhibaataysan baan raashinkii usii dhigay jazaaka allah khayran waxba iguma lihide ilaahay ha kaa sawaabiyo ha kaa ajar siiyo hadduu hada hadlan waar ajarkaaga ha iska burin iyagu halkaasay taagan yihiin shaaficiyadu waxay leeyihiin ha niyeysnaado inuu hebel ugu noqdo waxaa ka qaato ama yaanu niyeysnaan mar haddaan loo wakiilan mutabarric buu noqonayaa mar layba ninkaana waxba ku yeelan maayo ixsaan iyo samafal wuxuu u sameeyaa waa halkeeda siduu isaguba ixsaanka u falay laakiin hadday gar iyo sharci noqoto wuxuu yeelanayaa ma jiro shaaficiyadu halkaasay ka saareen xanaabiladu waxay leeyihiin may suurada waa la kala qaadayaaye hadduu uga jeedo niyaturujuuci calayhi inuu waxaa ugu noqdo hebel ka qaato niyadaana ku bixiyey waa ku yeelanaya waana loogu xukumaya shiikhuna ra'yigaa xanaabiladu ku socdaa ra'yigaa xanaabilada ayuu shiikhuna ku socdaa wuxuu u daliishaday aayadduu ilaahay yidhi fa in ardacna lakum faaatuuhunna ujuurahun marka ninka iyo xaaskiisu ay kala tagaan ilmihii yaraa waa inay hooyadii nuujisaa nuujinta ay nuujinaysaana baabul-ijaaray gelaysaayo mushqaayadu aabbuhu siinayo aabbaha inanka dhalay uu siinayo ayay ku nuujinaysa marka cidda ilmaha loo nuujinaya waa aabbaha allah wuxuu yidhi fa in ardacna lakum hadday idinka idiin nuujiyaan shardi kale lama sheegin hadday idinka idiin nuujiyaan fa aatuuhunna ujuurahunna mushqaayaddooda siiya marka caqad iyo heshiis inay kula gasho oo ay tidhaahdo intaynay nuujin war ilmaha inaad nuujiyaan doonaya tabarrucna ku nuujin maaye mushqaayadda maxaad isiinaysaa ayaan kugu nuujinayaa ilmaha oo caqad noocaasi inuu dhacaa shardi ma aha waxa ku filan aabbihii inay u nuujiso ilmihii oo ilmahana aabbaha loo soo nuujinayaa shardi kale hadduu shardi yahay waa la sheegi lahaa allahna wuxuu idhi fa in ardacna lakum hadday idinka aawadiin u nuujiyaan oo idinka idiin nuujiyaan ilmahaas hee fa aatuuhunna ujuurahunna lama shardin haddaad kula heshiisaan ama u wakiilataan ii nuuji anaa ujrada bixinaya marka baabka irdaaca siday taa ugu soo aroortay ayaa ashyaada kalena waa looga qiyaasanaya waa la haleeshiinaya reerkan dhibaataysan ee basbeelaaya ninkiina uu ka maqan yahay marka waxa weeye ninkani uu yidhaahdo raashin baan sii siiyey adigaanan kuu sii siiyey inaan kaa qaato dee waxa weeye maslaxaddii ninkan baa la wadaa dee kan kale xaqiisii waa inaan markaa la waasiin laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddii la yidhaahdo yacni waxaa kuma yeelanaysa hadhow ninkii waxaa ka dhalanaysa masaalix badan inay baaqato oo la yidhaahdo war xoolahaygan waaye waxba siin maayo siday doonaan ha noqdaan ama awrkii hebel oo dhibaataysanoo haraas yacni markaysagaa bakhtiyaya baa kuu yimi amaba awr keliya maaha waaba geel dhan oo iska soconaya waana bakti ma dhaqaaqayaan waad garanaysaa hebel baa leh kuma wakiilanoo ii waraabi kuma odhan ninkii wuxuu is yidhi war xoolahan iyo inay ka bakhtiyiine u waraabi markaysaga una miis ha dhow aad ka qaadadtee biyo yarood weeyaanoo waa wakhtigii markaysaga biyaha la iibinayayo yacni booyadihii sidaa u yaacayaan ya oo biyihii waa barsubaga biyihii aad bay qaali u yihiin oo waa adag yihiin xaalka caynkaasa haddii la yidhaahdo war biyahaagaa iska siin hadhow waxba ku yeelan maysid ninkii maxaa ka imanaya geelaasi habba fatiyo taasaa ka dhalanaysa dee mafsadaa ku jirta maslaxadu waxay ku munaasib tahay sida markaa waxa weeye kale in la yidhaahdo niyaturujuuc hadduu markaa ruuxu waxaa ku sameeyo o is yidhahdo aad hebel ugu noqotid oo ka qaadatid waa ku yeelanayaa ta noocaasa ayaad mooddaa inay asax tahay masaa-isha baabkan soo gelaysa waxaa ka mid a dayn cidi ku leedahay in laga bixiyo niyadaana lagu bixiyo way asaxaysaa iyaduna waxaa haddaba laga reebayaa baabkan aan soo gelaynin ashyaada qaarkoodoo wakaalo la'aanteed aan dhici karin ashyaadaasi waa maxay sekadii xoolahaagaan sii bixiyey oo sekadii ruuxii ma ka baxaysaa isagaan isagii wakiilan ila waa cibaado isagu inuu sameeye ay tahaye inuu isagu niyeeyey ahayd nafsi ahaantiisana u guto haddii kale inuu cid u wakiisho u yidhaahdo hebelow adaa iga wakiila sekada caynkaa iyo caynkaasa iga bixi labadii midnaba haddaynay jirin dimmadii ruuxu beri ku noqon mayso ninkan faduuliga ahe yidhi sekadaadii baan sii bixiyey dee niyow aniga sekadii igama bixin sidii bayna waajibkii ii saaran yahay in la yidhaahdo marka isagaa sekadii laba goor bixiyo marna waxa weeye waxaan waxba kaaga bixin ajarkeeduna aanu ii sugnaanayn qaandhow mar labaadkana sekadii iska bixi dee ima qabato tan horena ajarkeeda adaa yeelanaya anigu yeelan maayo mar hadday caynkaa iyada a tahay taasoo kale iyadu ma soo gelayso waayo niyay u baahnay ama niyadii waa inay jirtaa oo isagii nafsi ahaan sameeyaa ama waa inuu cid u wakiishaa ciddaa u wakiishana dee niya raacday waxaa la mida kafaaro kafaaraa waajib ku noqotay inuu ama qoor xoreeyo ama inuu lixdan miskiin quudiyo masalan dabeedna ashyaadii uu ka sameeyey oo ihi kafaaradii waa kaa bixi niyadu waxay u baahnayd inuu waxaan isagu niyeeyo haddaanu nafsi ahaan u samaynayna inuu wakiisho wakaaladdaana niyadu waa raacaysa mar haddaan taasi jirin isagiina aanu samaynin kan sameeyeyna aanu u wakiilan kafaaradii ruuxii kama bixin oo weli sidii bay u saarantahay dimmadiisuna beri maaha saas aawadeed taasoo kale kulama noqonayo oo ma qaandhabaayo saas aawadeed culammada qaarkood waxay ku dareen qaacidada qeyd ay ku markaa saarayaan oo ku bixinayaan taas oo waxay yidhaahdeen man addaa can hayrihi waajiban yabra'u bihi dimmatuhu biniyati arujuuci calayhi rajaca wa ilaa falaa oo waxay ku dareen qaydka ah yabra'u bihi dimmatuhu waajibkaas uu ka guday waa inay dimmadiisu ruuxa beri ku noqonaysa ee haddaan dimmadiisu beri ku noqonaynin oo waxaasi aanu ka dhacayn waajibnimadeedu inuu kula noqdo uu yidhaahdo ii qaandhow ma suuragal ah marka yabra'u bihi dimmatuna waxaa lagu saarayaa zakooyinkii iyo kafaarooyinkii baa lagu saaraya oo biduuni wakaala ruuxu iskama samayn karo saas waa sida culammada badankoodu mareen taa lafteeda culammada qaar ayaa markaysagaa qowl aan loo badnayn ku khilaafay oo waxay yidhaahdeen markaanu u wakiilan waxaa loo kala qaadayaa laba suuro markuu ogaaday ee loo sheegay inuu yidhahdo ajastu tasarufaka tasarufkaagii waan markaa ijaazeeyey oo saasaan ku raalli noqday iyo inaanu markaa ijaazayn hadduu tasarufkiisa ijaazeeyo markaana waa inuu iska bixiya oo waa ka ansaxaysa bay yidhahen laakiin calaa kulli xaal sida saxiixa culammadu ay u badinayaan waa sida hore oo ashyaada noocaasi biduuni wakaala ma ansaxayso cid kale inay tidhahdo waa iska sameey iyadaan loo wakiilan zekadii iyo kafaaradii iyadu markaa kama ansaxayso waxaanay noqonaysaa uun markaa sunne uun ruuxani iska sameeyey ajarkeeduna isaga u sugnaanaya noocaas u noqonay waxay u daliishadeen oo kale culammadu qaacidadan markay sheegayaan nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam innama alacmaalu binniyaati wa innama likulli imri'in maa nawaa ruuxanna wuxuu niyeeyey hebel inuu waxa ula noqdo oo u ka qaato laakiin inuu ku tabarruco ma niyeyn marka mar hadduu niyeeyey inuu gashu uu hebel ka qaadanayo uu noqdo sidaas yadaa uu niyeeyey waa in niyadaasi u sugnaanayso wallahu aclam